qoysaskan hay-adda maareynta masiibooyinka sodma ee gargaarkan qiibadyada hiiraan ilaa iyo kun qoysa ee ku noola degmada garsbaale ee gobolka banaadir aana soo haystaan duruufo shalgadisana dhiniga nololeh walina lanqiibiyay caqamadii dowladda ruushka soomaaliyanka deeqday dadkan deeqda la deersiiya waliba iyo kubogtaalina dagaalo ku dhiyan degmada qoryool ee gobolka shabeellada hoose aana soo hadda ku sugunlah kaamaamka yaalan ah degmada garsbaale ee magaalada muqdisho agaasimaha waxda gargaarka hay-adda sodma zahre cali yuusuf yaa ku warbiiday gargaarka iyo haddii aan qiibiday iyadana sheegtay in dadkan dhowaanya ku bogtaaleen deegaano ku tirsana gobolka shabeellada hoose waxaan joognaa degmada garsbaalley xaafadda shanaad oo aan maanta ku qaybinayno kun qoys oo dad danyar ah oo ay hay-addu ugu tala gashay in ay siiso raashin kunkaa qoys maanta raashinka aan siinayno waxa uu yahay qamadi qamadigaasoo nooga yimid dowladda ruushka islamarkaana dowladda ruushka ay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ay la soo daristay waxaa dadkan mas-uul ka ah ilaahay ha ka raali noqodee walaashay idil oo isku xilqaantay inay dadkan si tadabarucnimo ah ay noogu weydiiso in dadkaas oo iyadu si gaar ah ay u xanaanaynaysay in ay hay-adda wax uga hesho baaqeedii iyo dalabkeedina hay-addu waa ay ka jawaabtay hay-adduna waxa ay diyaar u tahay wax alla wixii dalab ah oo ka soo gaara baahiyaha gaarka dadka qaba in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u fududayso ilaahay mahad ha ka gaarto waxaan farayaa dadka deegaanka iyo dadka ay idilba mas-uulka ka tahay dadkan wixii la siiyey in ay si nabadqaba ay ku qaataan guryahoodana ay geystaan annaguna aan xaqiijinno waxaa jira waax kale oo la yidhaahdo waaxda ka hortagga leexsashada gargaarka oo ayadana iiga dambayn doonta oo hubin doonta qoys walba waxa uu qaatay dookumida dadka deegaanka iyo hay-adda sodman kumaahnagday deeqdan dadkan la hadeersiiye iyoona sheegtay in dadkan iyo mudanayana deeqda la hadeersiiye waxaan u mahad celinayaa hay-adda kahortagga masiibooyinka qaranka oo ka soo jawaabtay baaqayagii bili'aadannimo ee aan ugu talagalay dadka danyartaa oo runtii na hoos yimaada oo marar badan meelo kalena aanu caawimooyin uga hellay waxaan aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha waxaan u mahad celinayaa sahra oo iyaduna si fiican oo qurux badan oo la shaqaysay waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha sodma oo runtii gacan weyn ka geystay ilaahayna waxaan uga baryayaa qoysaskaas inuu u barakeeyo waxaan kaloon codsanayaa in dadka danyarta ee barakacayaasha dowladda federaalka iyo hay-aduba ay si qurux badan hoos ugu eegaan waxaana u rajayn doonaa waxaa gacanta u galay inay guryahooda geysan doonaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin sidoo kalena welibaa sidoo kale kumahnagay kuwa ku mid ah dadkii ku faa'iidaysaday deeqdan la hadeersi socona dalbaday in gargaarka la hambadiya waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaanau wa tacaala iyo hay-adda maaraynta abaaraha maaraynta abaaraha annagu waxaana dad ka soo barakacay koonfur galbeed degmada qoryooley xoolaaley baan ahayn markii hore marka sidaa darteed xoolihii waa naga baaba'een abaaraha ayaana soo barakiciday hay-adda marka waxaan ka codsanaynaa intaas hadda aynu soo gaarhsiiday inay noo laba jibbaarto oo noo kordhiso ayaan ka codsanaynaa hay-adda waana mahadsantahay hay-addu boqolkiiba boqol insha allahu tacaala annagana wux ilaahay noo calfo ayaan helaynaa hay-addana ilaahay baa noogu soo dhiibay insha allahu tacaala hay-adda maarinta masiibooyinka sodma ayaa muddooyinkan ka dambey wadda dadaala sidii gargaarlan deersii lahaye bulshada saameynta kuwaalatay dagaal beeleeda ku dareera dalka